sidii su-aalaha ugu taalo shirkii waa muddo ayuu socday maanaa laba shir saddexdii iyo ki saddexdii gadaashan waxa arintii u badatay ama dawladda ama international communityga in saddex maadaama jubbooyinka hore loo dhisay saddex kale la dhiso gadaashaan wadahadal jubbooyinkii waxa laga furo insha allah markay wax dhismaan ama koorba marka tiwa marka waxa gudaheeda marka yaa dadkii lixdii dhisnayay oo muddo iidana wax kudhex jiray marka waxa waxa waan waan baan la furnay waxaan isku daynay inahay intaana system isugu yimaado oo marka wadahadal wixii kaloo la rabo ama ka maqan ay ku galaan marka tii gudaheeda ayaa waxaa mid taana timid dad aan ka kala hadifakid kala duwanaansho ah oo ah waxaanaan degdo aanan samayn waa ku baahnay mar walba ka kala noqon karto iyo walba dadka heshiisiinta aan sugno dastuurka tartiib mataqaana ha loo akriyo wixii qaldaadka ku jiro ha laga saaro wixii saxadana hala yiido mataqaana wax awalba kalama hegen mataqaana wax degdegta halaga daadan leh iyo dallo waa ku baahnay waxaan aaniyo ayuu wax sameyno saasaa loo kala jabay magarad marka hadalka hadda ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyuhu ay soo jeediyeen ee ku aadanaa bal shirka in degdegsiimada ku jirta la yareeyo ama hoos loo dhigo waa dabcan mid hadda talo dadka odayaasha xagga jooga eed adigoo ka mid tahay ay soo jeediyeen miyaa
waa soo jeedna marka waxaan soo jeedinay mintaan mintaana shirki waa wanaagsan yahay marka laakiin waxa waaye dadkan dib heshiisiinta oo dhexdii baan laamaan la galnay marka ilaa aan waxa soo af garanayno waxa waaye yani wax bal ooga yar loo kaadiyo ila wax loo dhan yahay baa la rabaa haddii uu tahna hadii lakasi waayo waxay kaloo la sameyn hala sameyn laakiin bal inta waamaanta socoto oo natiijo laga gaaro mataan hooga dib baa loo dhigo ila waxaan sameynay hadii la iyaga hadii waxay dhigi doonaan mataan waxaan ku jirin oo la sameeyay ana qadu kuma jeelganayn inay dhahaan baa suurowda marka hoogaasi ama arrintii systemkii ay usoo galaan ama mataan ama u diidaan oo marka markii waxaanu ka gaarino markaas shirkii ha socdo laakiin hoogaa in loo gaadiyaa wanaagsan ayaan ayaan bahnay muddo anigaan ku jiro xildhibaana ah ama odayaal ah saasaan wadanay xubna ka qaybgalayaasha shirka qaybka ah iyo sidoo kale isla dadkii garwadeenka ka ah ka hor shirkan inta aanu furminba ayaa ku doodaya in arrinta hadda si kale ay tahay ma la xiriirteenoo iyaga laftigooda dadka ka qaybgalaya shirka iyo dadka siyaasada shirkaas ee bilowgiisii ku lugta lahaa bal ma ka dhaadhicisheen idinka inaad hadallada noocaana soo jeediseen ujeedada a ka leedihiin ay tahay bal in dib u heshiisiin la sameeyo wixii hal meel loo wada jeediyo
intaan utalna meeshaan ergaa la sameeyey guddi mataqaana farsamo ayaa la sameeyey waa jigdiba waa la geliyey marka intaan utalno intaan ma dhihin mataqaana saas yaal laakiin waxa waye dadka dan baa og dibushiin horaa lagu intaana wax badan la sameeyey madaxweynaha beriwda kudiisin waa ku jirtay walaalihii idinka maqan raadiya mataqaana waxbaan samaysanayna ha dhihina mataqaana wax loo dhahan ha la sameeyo taas kudiisin way ku jirtay marka waxaway anaku tii un iyo awal anaku raadinayn midnimada baan ku tiinaynay marka waxaway iyagan waa ogyahin inay maanta socotay marka dadka shirka wadaan xumaan kale ma wadaan iyaga waxay leeyihiin waxaan midaan ku daanay intaasoo goorba dib heshiisiin isku dayay lagu guuleysan waayey tan saasaan inaa kaa suurowdo marka waxaan yaan dib loo dhigana hala wado unbay leeyihiin xumaan kale ma jirto ma garata waayahay adigu hadda baydhabaad joogtaa welina dabcan arrintan aad ku guda jirtaa xubnaha ka qaybgalayaasha shirka iyo dadka hadda shirka dawladda uga wakiilka ah ma la hadashay oo ma la fariisatay oo ma ku tiri hadalkan kasoo baxay guddoomiyaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba miisaan ha loo yeelo oo ha laga dhabeeyo waxyaabaha ay dalbayaan si ay wax badan u suura galaan
mutagtayn hortanade badannahay ilaa todoba xildhibaan baan nahay marka waxawa intaan u tabnay anugu kahadal kalan ma dhihin laakiin waxawaaye hadee waxaan la xiriira wixii anakan loo sheegay ama idaacadaha laga sheegay dawaxigoo dhan baa wada maqlaayo marka arrintan waogin inaan ku jirno marka dadkabaan intaan u talnay shirkan biyoji iyo waxaasaan yidhi male oo iyagaaba la socdaba mataqaana marka waxa waaye iyagana xumaan kale ma wataan waxay leeyihin dhowr goor amaan isku dayay lagu guulaysan waayey oo ilaa madaxweyne ilaa guddoomiye baarlamaan ilaa ra-iisul wasaare ilaa dad odayaal duubka wax walba la isku dayay arrimahan lagu guulaysan waayey marka waxa iyagana male waxaa ku jirta dadka shirka wado waxaan haddana wixii horey loogu guulaysan waaye ama inay noqdaan basuulooda waqtooda naga qaadanin ee waxaan aan samayn aan loogu jawaan wax duxumaan oo kuwaas ma rabnaa inay jirto ma malaynayo anigu ya marka waxa waaye insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wax isu keenno oo hal system laisku raaco waxay noqotaba insha allahu saasaan jecel lahay insha allah waayahay xilwan cabdilaahi adoo mahadsan dadka dabcan hadda baydhabo jooga ee maamulada in la dhiso diyaar u ah waxaa ku jira xubno horey laba sano hore u fadhiyey oo shir qabsaday oo baarlamaan samaystay oo maamul lix gobol ka kooban samaystay oo welina dabcan ku adag ma ogol yihiin bal hadda inay wada hadal galaan bal in wax loo dhiso dadka deegaanka sidaasna wax lagu soo afjaro khilaafaadka siyaasiga ah
والله تعالى مدي دارو صفاي وحكي ما شفت عدينا إذا هذا كشيء مرة وحين كل هذا لكن وحول ونسم بيننا مريسا وأنا كل جوينا هي مو واحد يذكر عايزين يا بسوا وهذا اللي سووا طبعا إن شاء الله صفا أبوش بيننا laakiin idinka xildhibaanadiinan hadda baydhabo jooga iyo dadkana siyaasiyiinta ee dhexdhexaadintan ku jira waxaad dareenteen sow maaha shirka in degdegsiima ku jirto marka loo fiiriyo hadalkan ra-iisul wasaaraha iyo isla hadda hadalkadan aad ii sheegayso
hadda saan ku sheegay waxaan rabnaa marka waxa waaye wax lagu degdegay ma wanaagsana waxa waaye waxaan leenahay walaalaha kale maqan hal la siigo ha yimaadaan mataqaana hadday imaan waayaan oo laga quufto ama waxaas un mataqaana sitanka laisuwato haddii laga quufto de waxa waaye hawshii way soconaysaa insha allah laakiin waxaan leenahay mataqaana marka hore haddii cid kaa maqan oo waxna kula leh waxa waaye waa inaad mataqaana ka quusta adigu un talagelisaa moogi waa kaa maarnaa lama dhihi karo ma garata
waa gartay ugu dambeyn bal marka waxaan rabaa inaan kula wadaago waxna kaa weydiiyo arrintan marka la fiiriyo ma adinka hadda guud ahaan dalab cad oo soo jeediseen oo la rabo shirkan inaan dhaqsi wax lagu dooranin aad uga dalan lahaydeen weyo soba
ayahalna dadka naftooda ra-isul wasaaraha waa ka soo saaray ama guddoomiyaha ku ayiday labadooda ma yimaadeen way arkay madaxweynaha yimid laba goriyaha yimid marka arkay waxay rabeen kulligood in dib u heshiisiin la sameeyo waxa iyaga ay la socdaan ay markay og yihiin oo saas oo waxaana kasoo jeedinteena iyo kan bamaaha iyagaa og raba in wax laisu keeno oo aan dhibaatooyin kala imaan wax laisu keeno waxa laisku raafin yahay meesha inay kasoo baxaan bay rabaan ya
oo labada dhinac hadda baydhabo wada joogtaa labada dhinac de laba maamul baydhabo kama dhisnaan karaan hal maamul in laisugu qabo oo waxa isku raacsan yahay la sameeyo wixii kaloo mataan la raadinayo iyadoo la wada jiro mataan la raadiyo oo mataqaana saas wax lagu haleeyo aan la dhihin cidna waa laga maarmaa iyo hadigu wax la meesha ka mid aan la dhihin mataan ama ayaa waa laga dhaayo la dhihin oo wax loo dan yahay oo ummadaas danteeda ah soomaalida dukaa jirta in mataqaana la sameeyo ay ogolyihin oo dhaxalka u yimaadeen oo mataqaana waxa waaye haddana tiiraan ku rajo weynahay in insha allah lagu guulaysto haddii aan yidhaahdo